magacayga waxaa waayey axmed xasan cabdulaahi waxaan ahay jamel nafstog marketing consol waxaa jirtaa waqtigan hadda xaalirka aan joogno abaar badan oo dadka xoola dhaqatada aad iyo aad u saamaysay runtii qayli badan baa nagu soo dhacaysaa qaylida oo ah xoolaha marka hore way iska nuglaadeen laakiin hadda way dhimanhayaan aad bay u dhimanhayaan marka xoolaha waxaa u daran runtii dhinacan oo midigta ah xaggan halluuqo galmo gaala runtii xoolihii oo marka hore isku dayeen in oo xuduudka intay goyaan xaggan soomaaliya inay kusoo barbaxaan runtii dadka qaar oo li magac dhabay runtii dad oo mid iyo laba iyo saddex ahayn dadka abaarta aad bay u saamaysay xoolo badan ayaa ka dhammaadeen marka runtii abaarta dadka way saamaysay xoolaha way dhimanhayaan ari iyo loba ha u darnaadaane dadkii baa khatar ku jira wax kaalmo oo ay helayiin ama kownta ama dowladdana ma jiro mar kasta waan hadalnaa waan sheegnaa mar haddii aa waxay sheegaysa laga hoosqaadayna dhibkeeda ay leedahay waxaa moodaa koonteeda inay ka dhiga xiran tahay abaarta iyo dhibka hadda jiro abaartan mid oo ma aragtay la qarin kara ma aha ama warbixin u baahan marka runtii wax la yaab ebaa jira abaarta saameynka u badan looda waay looda waay saaad og tahay dadka wuu kala yahay dhinacan bidaxda ah jidkan oo kismaayo rood la yidhaaho wixii oo midigka ah inta badan xoolaha ay ku dhaqdaan lo waay nugul waay geel hadda mar dhow oo looda laga awdo wuu iska jiraa laakiin midigta runtii waxaa weeyaan wax lagu dhaqdo waa lo marka loodii abaarta way saamaysay way dhammaanhaysaa waa nin ay ka dhammaatay ayna ka sii dhammaanhayso iyo nin wareersan oo isagana ma aragtay loodii ay dhammaanhayso oo hadda magaciisa hebel iyo hebel aanan dhihi karin marka runtii dadka aad iyo aaday u mashquuleen aad iyo aad bay u rafaadeen waa nin sac qaadahayo iyo nin booyad la sii ordahayo iyo nin aana wuxuu kuu sheegiba aana jirin